بsم الlh الرحmن الرaحيم الحamdu للh رb العاalمين وأشhهd أn lا إلaha إlا الlه وaxdah la شhريka lah وأشhهd أna محamdا عabdه وrasulه أma baعd laalka شhirki وqتl النfس إla بxaqiha وأkl الرibا والsحr mعa qdfi النuhadi waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa naظm الكabا'ir oo ilaa laba iyo toddobaatanka biiro tixdii lagu sheegayey lagu aruuriyey ama lagu sheegay kabiiradii koowaad waxay ahayd kabiirooyinka midda u weyn oo shirkiga ahayd wuxuu ku xujiyey shiikhu sheikhu wuxuu ku xujiyey raxmatullaahi calayhi wa qatli nafs nafta oo la dilo ilaahiyna subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay walaa taqtulu nafsa alatii xarama allaahu ilaa bilxaq naftii ilaahay subxaanahu wa tacaala ou xarimay in la dilo yaan si aan xaq ahayn lagu dilin waalanfus alatii xarama allaahu qatlahaa arbacatu anfusin nafafyaasha ilaahay subxaanahu wa tacaala ou xarimo mamnuucay in la dilo in xaq lagu dila mooye waa afar naf nafta koowaad waa nafsulmu'min waana nafta nafafyaasha ugu qaalisan qofka muslimkaa oo ahlu tawxiidka ah ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo ama saqiir ha noqdo ama kabiir ha noqdo ama carab ha noqdo ama cajam ha noqdo naftiisa waaye nafta ugu qaalisan nafafyaasha dilka la dilo si bareerana loo dilana waa kabiira min alkabaa'ir nabiguna calayhi isalaatu wasalaam kabaa'irta markuu tirinayey waa uu ku daray nafta qofka mu'minkaa oo la dilo ilaahiyna subxaanahu wa tacaala ciqaabyo fara badan ayuu ka ratibay dilka la dilo qofka mu'minka ah si bareerana loo dilo si kasa loo dilo ilahi wuxuu leehy subxaanahu wa tacaala waman yaqtul mu'mina mutacamida fajazaؤuhu jahannamu khaalida fiiha waqadiba allahu calayhi walacanahu wa acadda lahu cadaaban cadiima shan arrimood ayaa aayaddan ku jirta oo shantuba hal xab oo ka miduhu qofkay dhibaato ugu filan tahay laakiin shantaas arrimood waxaa la isku raaciyey qofkii qof mu'min ah bareer u dilo kas u dila waman yaqtul mu'minan mutacamidan qofkii qof mu'mina dilo si bareeroo kasa u dila xaqdarro ku dila fajazaa'uhu jahannamu yaa ilah yidhi subxaanahu wa tacaala kow arrinta koobaad jazihiisa iyo amaalmarkiisu xanuujintii qofka muuminkaa uu xanuujiyey looga amaal marinayo waa naarta jahannamo labo khaalidan fiiha ilah yidhi subxaanahu wa tacaala naarta jahannamo waa uu ku waaraaho weligiisuu ku jiraa wuu ku nagaahalay saddex waqadiba allaahu calayhi ilaahayna waa u cadhooday subxaanahu wa tacaala se waa ahlu naare cale ilaahay waa mudan yahay se qof mu'min oo bareer u dilee afar walacanahu ilaahayna waa lacnaday qofkaas ilaahay naxariistiisuu ka dheereeyey naxariista ilaahayna waxaa ka mid a jannada ilaahay jannada ilaahay alla ka fogeynaa subxaanahu wa tacaala shan wa acadda lahu cadaaban cadiima cadaab aada u weynna ilaahay waa u diyaariyey subxaanahu wa tacaala qofka marka mu'minka ah naftiisu leelleel ma aha ilaahay agtiisana qofka mu'minkaa naftiisu waa ka qaali saa darteed nabigu wuxuu sheegay calayhi isalaatu wasalaam maalinta qiyaamo dadka markii la kala xukumaayo waxa ugu horreeyo lagu kala saaraya inay yihiin dhiigagga nabigu wuxuu yidhi calayhi isalaatu wasalaam awalu maa yuqdaa bayna annaasi yowma alqiyaama addimaa maalinta qiyaamo dadka waxa lagu kala saaraa waxa ugu horreeya waa dhiigagga maadaama dhiiggu ilahay agtiisa uu qaali ka yahay qofka mu'minka dhiiggiisu ilaahay agtiisa uu qaali ka yahay kow maxkamadda ilaahay agtiisa subxaana wa tacaala markii la furaba kiiska koobaadoo lagu furaahu wuxuu noqonaa waxa dadka u dhexeeya markii la fiiriyo dhiigagga la kala qabo ilaa kiiskaas laga gudbana kiis kale la furi maayo qofkii qof dish ama dhaawacday ama daqartay ama ilig ka jebis ama jug iyo waxgaarsiis waa dhiig waxaa kaloo jira xadiis ah awalu maa yuxaasabu bihi alcabdu yowma alqiyaama salaatuhu waxaa ugu horreeyo qofka maalinta qiyaamo markii la xisaabi tago laga xisaabinaa waa salaadiisa labada xadiid culimmada in badanoo ka midu waxay dhahaan isma khilaafsana daahirkooduba ha u ekaado wax iskhilaafsan laakiin waa la iswaafajin karaahoo midna wuxuu ka warramaa wixii u dhexeeyey allah subxaanahu wa tacaala iyo addoonka oo waa midka salaadda ku saabsan midna wuxuu ka warramaa wixii addoommada u dhexeeyey oo addoommadu isku haysteen addoommadu waxay isku haystaan oo addoommada u dhexeeya waxa ugu horreeya ee kiiska u horreeya oo la qaadaa maxkamadda ilaahay agtiisa subxaanahu wa tacaala waa dhiigagga wixii ilaahay addoonka u dhexeeya oo aan addoommada dhexdooda ka ka dhe- addoommada ka dhexaynna sida salaadoo kale waxa ugu horreeya oo maalinta qiyaamo qofka laga fiirina oo laga xisaabina waa salaada waa qofka muuminkaana nabigu wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu iskaga jiraayo horu sacad horu socod iyo horukac oo khayrka iyo wanaagga horu socod iyo horukac ku leeyahay saalixna uu iska ahaanayo ilaa qof mu'mina dhiiggiisa ou daadiyo hadduu qof mu'mina dhiiggiisa daadiyo kadibna nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay inuu salka dhulka ku dhufanaaho u barraaqsana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa yazaalu lmu'minu mucniqan saalixan maa lam yusib daman xaraama laa yazaalu lmu'minu mu'minku ma ka suulaayo inuu yahay mucniqan saalixan mid socod degdeg ah khayrka xaggiisa u soconaya saalixna ahoo nin suuban ah maa lam yusib daman xaraaman ilaa uu ka asiibayo dhiig xaaraam ah uu dhiig xaaraama ka daadinayo fa idaa asaaba daman xaraaman uu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam ballaxa haddii dhiig islaameed ou galo qofku ou dhiig islaameed xaqdarra ku daadiyo ballaxa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ballaxa waxaa laga wadaa qofku waa uu daalaahoo khayrkii waa ka daala salkuu dhul ku dhufanaa qofku waa barraaqsana khayrka iyo wanaagga qofku ku soco u maayo xadiid kale oo saxiixa ku jira oo kan kaag dhow nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa yazaalu almu'minu fii fusxatin min diinihi maa lam yusib daman xaraama qofku waasic ahaan diintiisa inuu uga sugan yahay oo qalbigiisu waasic yahay ma ka suulaayo ilaa uu qof kale dhiiggee daadsho si gardaraana ku daadsho qofku marka hadduu dhiig galo wuxuu noqoa qof khataaran oo fardan oo cirka laga soo gamay wax allaal wixii khayr iyo wanaagna waa ku cuslaanayaan si walbood wanaagga ugu sheegtana wanaagga qaada u maayo masaajidka haddaa inta soo qabato gacanta ka soo qabato masaajidka dhinacaas ka soo gelido dhinaca kale uga baxa haddaad tidhahdo weyse qaadoo tuko ee aad ku cadaadido inuu weyse qaato haddii hal salaada uu tukado inuu salaad laba tukada oo ku cuslaane hal salaada inuu tukada hina buur inuu qaado ugu cuslaane wanaag inuu sameeyahay wax walba oo kala daraanaya xumaantiiaa iskaga fududaanay qalbigiisana waaba lixilaa qofka laa yazaalu lmu'minu fii fusxatin min diinihi maa lam yusib daman xaraama inta aad khayrka iyo wanaagga qalbigaada uu jecel yahay qalbigaada uu masaajid ku xiran yahay daacada aad jeceshahay munkarka aad necab tahay waa intaada qaatil noqon gacanku dhiigle intaadan noqon dadka muslimiinta dhiigooda intaada daadin laakiin dadka muslimiinta dhiigooda haddaad daadido hal qofoo dadka muslimiinta ka mid a sakiir ba allah ka dhigay dhiiggiisa haddii aad daadido oo lagugu sababo si bareerana aad u daadido bilaa xaqna aad ku disho balaayaa kugu dhece masiibaa kugu dhece balaa dadka dhiigacabyadaa fiiriya kulligood waa indha taagan yihiin waa taqraaran yihiin khayrka wanaaguba geli maayo waa engegan yihiin qofka markii dhiiggiisa uu xaaraamta noqonaho mu'minkaana waaba markuu tawxiidsadaba laa ilaaha ila allahu hadduu yidhaahdo dhiiggiisu waa xaaraam umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة الحديث dadka in lala dagaalamo ayaa nabiga la faray calayhi salaatu wasalaam ilaa dadku ay ka islaamayaan hadday laakiin dadku islaamaan wixii islaamnimada la socdana ay la yimaadaan oo islaamnimadu ay keensanaysay seefta waa in kor looga qaado waa in dagaalka laga joojiyo waa in dhiiggiisa in la daadiya ay mamnuuc mamnuuc noqotahay haddii dhiiggiisa la daadiyana qofkaas khatara lagu dhacaa qof mu'mina qof disha iyo qofkaasu noqone waxyaabaha caloolxumada faraha badan leh oo dadku haddii si fiican u dhegaysan lahayeen si fiicanna ugu baraarugi lahayeen dhiigga muslimka fududaysiga ay fududaysanayaan ee ay ka fogaa lahayeenna waxaa ka mid ah qisooyinkii xilligii nabiga dhacay calayhi salaatu wasalaam wax ka mid ah xilligii nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa dhacday in nabigu calayhi salaatu wasalaam niman saxaabadiisa ka mid a uu weerar u diray gaalo la weerarayo nimankii saxaabada ahaa weerarkii nabigu u diray calayhi salaatu wasalaam waa weerarteen kadibna ayagay gaaladii waa isfara saareen gaaladiina waa jabtay way baqatay waa la cayrsaday nin marka gaaladii baqatay ka mid ah ayaa laba nin ka daba timid usaama ibnu zayd iyo nin kaloo ansaari ahaa ninkii marka uu arkay in la qaban rabo amaba laga daba yimid ayuu wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah ansaarigii ilaahay wuxuu waafajiyey inuu gacanta ka laabto usaamana gacanta kama laabana ninkii waa dilay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxaa u yimid ninkii u bishaaraynayay oo guushii la gaaray uu bishaaraynayay bishaaradii laakiin wuxuu ku dhex sheegay wixii dhacay oo usaamo ka dhacay oo nin laa ilaaha ila allaahu yidhi dilkiisii ah markaasaa nabigu calayhi salaatu wasalaam usaamo u yeedhay usaama ibnu zayd waa ninkii nabigu jecla calayhi salaatu wasalaam aabbihiina waa jecla zayd binu xaarisaa dhalay markaasaa nabigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam lima qataltahu usaamow maxaa ninka u disha markaasuu yidhi yaa rasuula allah qatala fulaanan wa fulaanan wa fulaanan wuxuu dilay nabigiiyow hebelow dilay oo hebelow dilay oo hebelow dilay saxaabadii nabiga niman badan oo halyaayaayaho ka mid ah ayuu u tiriyey wa samaa lahu nafaran koox saxaabadii nabiga ka midoo u sheegay ninku wuxuu ah nin dagaalyahana ninka dhinaca gaalada ka soo jeeda kadibna wuxuu yidhi wa innii xamaltu calayhi falamaa ra'a asayfa qaala laa ilaaha ila allah nabigu u warbixina usaama wuxuu yidhi kadib waa isku xambaaray waa cayrsaday markuu arkay inaan ka adkaaday seeftuna ay ka korraydo ow laa ilaaha ila allahu yidhi u yidhi markaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam aqataltahu waxay raba ha dhaceene ma disha ninka maxaa dhacay kadib qaala nacamu yidhi waa dilay yidhi nabi ilaahayow markaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam kayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allah إذا جاءتك يوم القيامة هذا العلوس و كيف تصنع باللا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة ما لنت قيامة هدان عدك لكل الدودين إيه لا إله إلا الله يكل الدوده إيه كهورت ما دم حاسمين ما لنت قيامة مركز سوري يا رسول الله استغفر لي إلهي دم دافي ويدي دم بيجو أرك حالدون علوس تو أرك نبي وحو كعل علينا يا عليه الصلاة والسلام سوى الصحابي كانوا أولي يا رسول الله استغفر لي aan nabigu wuxuu ku celinayay calayhi salaatu wasalaam kayfa tasnacu bilaa ilaaha ila allah idaa jaatka yowma alqiyaama riwaayada qaar waxaa ku jirtay inuu yidhi yaa rasuula allahi kaana mutacawidan wa uu ku gembanaayey laa ilaaha ila allahudu laakiin dhab kama ahayn qof walbana waa ay la noqon kartaa in ninkaana uu ku gembanayay laa ilaaha ila allahuda maxaa yeelay goobta dagaalkana waa la joogaa dad badan markuu laayey lagana adkaaday oo seeftiina korkiisa uu ka arkay ayuu laa ilaaha ila allahu yidhi laakiin dadka muslimiinta waxa la raaciyo waa daahirka ee qalbiga ilahay askale subxaanahu wa tacaala axaadiista qaar waxaa ku jirtay in nabigu calayhi salaatu wasalaam saxaabadii qaarkood waxaas ku dhaceen uu ku yidhi hallaa shaqaqta qalbahu xataa yatabayana laka maa fii qalbihi wa adigale waa uu ku gembanaayee maxaad qalbigiisa u dilaaci weyse ilaa aad ka ogaato waxa qalbigiisa ku jira saxaabigu wuxuu yidhi see un ogaana nabi ilahi waxa qalbigiisa ku jira maxaa uu ka aftoomi weydaa la yidhi waayo wixii kaaga muuqday haddaadaba qalbigiisa waxa ku jira aad ogaan kari wixii kaaga muuqday maxaa ku aftoomi weyse riwaayadaha qaar waxaa ku jirta nabigu inuu ku celceliyey calayhi salaatu wasalaam aqataltahu bacda maa qaala laa ilaaha ila allah aqataltahu bacda maa qaala laa ilaaha ila allah aqataltahu bacda maa qaala laa ilaaha ila allah nabi ku celceliyay calayhi salaatu wasalaam war ninkii ma waxaad dishay markuu laa ilaaha ila allahu yidhi kadib miyaad dishay فما زال يكررها حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم ويقول صحابي وأسامة دهد صحابي مجاهد كهيو سابقين تكوتشيرو أهل خير كه وعول النبي وحو اسكاعد لنا كيف تصنع باللا إله إلا الله إي أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله إلا أن بتشعلستي ما أنت أذكر إن أنا مسلم نقن ونسير في عنال هذا وحي هراء ولا أسمى إن أنا وحباب الله قاسين دنبيغانا لغو عفيو maantana ka hor aadaba muslim ahayne maanta aad muslim noqotood maanta diinta soo gasho si islaamnimada lagugu dhaafo wax allaale wixii hore u samays arrintaanu ay uga mid noqoto wixii islaamnimada ka hor aad samayday fiicnaalaheeda xataa tamanaytu annii lam akun aslamtu qabla dalika alyowm waxaa dhaha usaama ibnu zayd dhiigga marka muslimka xurmo weyn uu leeyahay nin goobtii dagaalka jooga dadkii muslimiinta ay rag fara badan ka laaye ho- aan markii hore isdhiibin kadib markii laga adkaado oo seefta la kor keenay laa ilaaha ila allahu yidhi dilkii la dilay haddii intaas nabigu ka yidhi calayhi salaatu wasalaam maxaad u malaynaya mid iska beri ah iska miskiin ah oo la iskaga gardarroohaya oo dhiiggiisa la iska daadina maxaa u malaynay dembiga ka imaana nin kaloo saxaabiya asna saatan oo kale ku dhacday nin tawxiidsaday oo dad laayay nin tawxiidsaday oo markii hore safka gaalada ka soo jeeday laakiin markii dambe tawxiidsaday ayaa saxaabigaan isna dilay nabiga warkii loo sheegay calayhi salaatu wasalaam arrintii nabigu ninkii waa ku inkiray saxaabiga ahaa kadibna saxaabigii waa dhintay dabaraaniga iyo rag kala soo saara ninkii saxaabiga waa dhintay saxaabigii markuu dhintay waa la xabaalay markii la xabaalay oo habeen la joogay subaxii waagu markuu baryey ninkii meydkiisii bannaankuuba yaallaa waxaa lays yidhi bahalaa la soo baxay meydka ama cadow waa fagay markaasaa waxaa la saaray waardiyo qabrigii inta lagu celiyo godkii ninkii saxaabiga ah meydkiisi ah, qabrigii waxaa la saaray waardiyo oo addoommadii iyo carruurtii aa la yidhi waardiyey haddana iyadoo carruurtii iyo addoommadii waardiyeynayaana w- subaxii dambe waxaa la arkay meydkiisii oo bannaanka yaalla ninkii saxaabiga ah oo ninka laa ilaaha ila allahu yidhi markuu laa ilaaha ila allahu yidhi kadib dilay haddana waxaa la is yidhi dadkii waardiyaha loo diray ayaa midnaa waardiyihii ka gaabiyey habeenkii saddexaada haddana inta godkii lagu celiyaa haddana odayaashii waardiyeeyeen odayaashii indhoodu shanta yihiinoo waardiyeyna subaxii dambe bannaanka uu yaallaa meydkii saxaabigii radia allahu tacaala can nabigaa loo keenay arrintii calayhi salaatu wasalaam waa arrin culays badan markaasaa nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam ardadan waxay aqbashaa man huwa sharun minhu ninkan saxaabiga dadka shar badanaa dhulku aqbalaa uusa soo tufin see gaala lagu xabaalaahe markaasaa gaalada meydkoodana uusa soo tufin dhulku soo tufine laakiin ilaaheeyaa wuxuu jeclaado yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam an yuriyakum cidama dami lmuslim qofka muslimka ah dhiiggiisu weynanka uu ilaahay agtiisa ka leeyahay in ilaahay idin tusaa ilahay uga dan leeyahay arrintan subxaanahu wa tacaala kadibna ninkii saxaabigaah meydkiisa waxaa la yidhi buuraha lagu tuuro se dhulki waa diidee markaasaa buuraha lagu tuuray riwaayadaha qaar waxaa ku jira baallada iyo dugaagga iska cuna meydkiisii dugaagga iska cun se dhulkii waa diida lagu xabaali lahay xaggee la geyna dusha maa la saarana waana saxaabi saxaabada nabiga ka mid ah oo mujaahid ahay radia allahu tacaala canhu laakiin gefkaasaa ka dhacay haddii saxaabadii nabiga calayhi salaatu wasalaam qaar ka mid oo goobtii dagaalka jooga gef intaas la egoo ka dhacay ciqaabtiisii ama ciqaabtii ka dhalatay ay saas tahay maxaa u malaynaya waxa maanta ku jirin iyo islaynta dadku islaynayaan iyo aabayeelid la-aanta aan loo aabayeelin dhiigga muslimka nabiguna alayhi sala- calayhi salaatu wasalaam wuxuu sheegay labada qofood oo muslimiinta ahi hadday dagaal iskala hor yimaadaan kan wax dila iyo kan la dila labaduba inay ahlunaar yihiin labaduba ahlunaar nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ida altaqa almuslimaani bisayfayhima falqaatilu walmaqtuulu fi nnaar labaduba waa ahlunaar labada qof oo muslimiinta oo qorayga ama bastooladda ama waranka ama tooreyda ama seefta iskala hor timid markaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam hada huwa alqaatilu famaa baalu lmaqtuul kii wax dilay la garaye nabi ilaahayow kii la dilay muxuu galabsaday waxba ma diline markaasaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam innahu kaana xariisan calaa qatli saaxibi isaga laftirkiisa tabara u dayriday waa lagala hormaray laakiin niyaddiisu waa maxay wuxuu u xusul duubaya waa maxay inuu ninkan dilay yahay niyaddaas xunta ah oo ahlunaar ku noqona laba dhibaa marka u- u- u kulmayhoo dhimasho uu dhintay adkaasho laga adkaaday iyo yeelasho goobtii laga yeeshay haddii la rabo iyo ahlu naarnimo qofku marka hadduu mar tawxiidsado laa ilaha illa allahu yidhaahdo waa in haddii uusa galabsan wax lagu dilo hadduu sa galabsan waa inaan la dilin laa ilaha illa allahuna waa kelimad qaali ah waxyaabaha la yaab kaloo caloolxumada lana waxaa ka mid a dadka soomaaliyeed in badan oo ka miduhu fududaysiga ay kelimaddan fududaysteen maxaa yeelay waaba isku markhaati kacayaan xujay isku ogaayaan in badan oo ayaga ka midu hadday damcaan inay isdilaan ama ay qof dilaan oo gardarre ku dilaan qabaa'ilku markay dariira tagaan qofka markay soo qabtaan waxaa la leeyahay waryaa shahaado qoragana ammaanka laga fura xabaddana waa la raacina ashahaado waryaa markaasuu yihi walaalayaalow yaan lay dilin war maanta baxsamayda ashahaado alle waa lagu celcelina markuu ashahaato laa ilaaha ila allahu maxamedun rasuulullah yidhaah aabbashbash shan xaba lagu siyaa kayfa yasnacu hada bilaa ilaha ila allah idaa jaa-athu yowma alqiyaama marka asagaa xujadii isku oge jaahilkaani asagaa xujadii isku oge qofka muslimkaana dilkiisu iyo dhiiggiisu waa xaaraam ama kaligaa ku ahaaw ama dad kula shirkoobe cumar ibnu khadaab radi allahu tacaala canhu xilligiisii dad fara badan ayuu wiil yaroo sanca lagu dilay u dilay markaasaa dadka qaar waxay dhaheen hal naf miyaad toddoba naf agteed u jartay markaasuu wuxuu yidhi wallaahi low tamaala'a calaa qatlihi ahlu sancaa'a laqataltuhum bihi hadda toddobaad ka hadlaysiine reer sancaa sanca waa caasimadda yamaneed sanca waxa deggan oo dhan oo malaayiinta ah hadday iskugu tegi lahaayeen oo isku kaalmay lahaayeen canuga yarkaa dilkiisa dhammaan qoortaan u gudi lahayo dhammaan qoortaan u gudi lahayo waa laylahayo marka shirkoowga lagu shirkoobo dadka dhiiggoodu waa khatar iskilaalshe qofku ama ha yaraato ama ha weynaato in badan dadka waxaa laga yaabaa in ay dhiigga dadka uga qayb qaataan lacag ay bixiyaan ama cod ay qof ku taageeraan ama waxyaabo kale in uga qayb qaataana suurtagal oo taageero taageerooyinka ka mid ah saad rabto u taageere qof muslim dhiiggiis haddaad gacan ka geysato sidii loo daadi lahaa qofkaas muslimkaa qof dilay ayaa taha maalinta qiyaam laa ilaha illa allahuna waa ka hor imaane laa ilaha illa allahuna waa ka hor imaane qofku ama ha yarato ma ha weynaatee waxyaabaha foolxumooyinka waxaa ka mid ah ilmaha yararka ahoo caloolaha lagu dilo oo kale oo dhaqaatiirta in badan oo ka mid oo waxmagaradyada oo bilaadiin bilaadiintaahi dumarka qaar ka mid inta u tagaan ay leeyihin ilmaha naga soo tuura ilmaha si sifa aan sharciya inaan ku uurawnay leeyihin markaasaa waxaa laga yaabaa gabadhan hooyadeed iyo aabbaheed iyo qaraabadeeduna inay lacagta ka dhiibaayaan ayadoona arrintii ay raalli ka tahay dhaqaatiirtaanuna ay leeyihiin shan boqoloo dollar iyo kun dollar iyo wax lamid miiska ka saara markaasaa qofkii muslimka ahaa ee caloosha hooyadan lagu soo jarjara haddii qofku marka naf lagu abuurayba dilkiisa la dilaahay isagoo odayahoo kale dilkiisa la dilay lamid tah canuga yarka caloosha ku jira hadduuba shan bilood gaaray ama afar bilood gaaray oo nafba lagu abuuro nuuxnuuxsaday haddaad disho khatar weeye iska ilaali sooma xaaqi kartid isagoo nool looma dhawaa karo lama dili karo haddausa afar bilood gaarin nafba de markaas ma leh laakiin hadduuba naf yeesho naf lagu afuufo meeshaas khatar weynaa ka jirtaa ilaahay ha laga cabsado ilahay agtii subxaana wa tacaala adduunyadaanoo burburtoo dhan waxaa kala culus oo ka dembi badan oo ka adag qof muslina oo gardarre lagu dilo nabigu wuxuu yidhi calayhi isalaatu wasalaam la zawaalu dunya ahwanu cala allahi min qatli mu'minin bikayri xaqin qof mu'mina gardarre in lagu dilo ilahay agtii subxaana wa tacaala waxaa ka fudud adduunyada dhan oo burburta oo meesha laga qaado maalinta qiyaamana waxaa nabigu sheegay calayhi isalaatu wasalaam kii wax dilay inuu imaanayo oo qaatilkaa gacanku dhiglaha maqtuulkii la dilana in la keenayo welibana uu madaxa midkii qaatilkaah uu qabsanayo mararka qaarna riwaayadaha qaarna waxaa ku jirtay axaadiista qaar in uu imaanayo maalintii la dilay sidii dhiiggiisu baxayo kale isagoo dhiiggiisu baxayo kadibna wuxuu leeyahay yaa rabbi wuxuu ku dhegan yahay kii dile yaa rabbi sal haada lima qatalanii u leey ilahay kan weydii muxuu ugu dilay yaa rabbi ilahay hortiisa waa qoortaa lagugu dhegan yahay yaa rabbi sal hada lima qatalanii ule dadka marka dadka laaya wara u yaala waxaa kaloo nabigu sheegay calayhi isalaatu wasalaam inay imaan doonto maalin dadku islaynayaan kan wax dilay uusa aqoon wuxuu wax u dilay kan la dilana uusa aqoon waxuu galabsaday wax loo dilay ma yaqaan nabigu wuxuu yihi calayhi isalaatu wasalaam waladii nafsii biyadihi saxiix muslim ku jira xadiisku laa tadhabu dunya xataa yaأtiya calى الnaasi yowm laa yadri alqaatilu fima qatl wala اlmaqtuulu fima qutil adduunyadu ma baaba'aysaa nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ilaa ay ka timaado uu ka yimaado waqti kan wax dilay owsa aqoon wuxuu u dilay ma yaqaan qofkan ou dilay maxaa u dishay ma yaqaan kan la dilana ma yaqaan wax loo dila dilkaa iska badana dilkaa iska badana markaasaa la isbaabi'ina waxaa laga yaabaa in nin xukunkiisa la ilaalina nin qabqablaahu taageero u yahay ciidan u yahay meeshuu farta ugu fiiqana xabadow iskaga furaa ninkaani ninkaas farta loogu fiiqo hala dilay leeyahay wuxuu galabsaday ma yaqaan kan la dilaho wuxuu galabsado kan ka dhibay dilaa ma yaqaan dadku dad is-yaqaana ma aha waxay iska dhibeen lama arko waana islaynaya kan wax dilay ma yaqaan wuxuu wax ku dilaa kan la dilaana ma yaqaana wixii lagu dilay qabaa'ila isku soo safana wax ka dhexeeya lama arko markaasaa labadii shalay biyaha isla cabayday badarka isla cunayday ceelka iskala dhaansanaysa isdilays waxay isku dilaayaanna ma yaqaana waxay isku dilaayaanna ma yaqaanaan waxaa laga yaabaa inuu dagaal iska galo dad badan laayo naftiisuna ay ku baxdo owsana aqoonin waxa ula dirira iyo waxa lagula dirira iyo waxay dhibeen iyo farqiga asagay wax ula dirira u dhexeeya maalin lawadaa nin wuxuu ii sheegaayey nin soomaaliya oo dagaal beeleedya ka qayb qaatay ee ku dhaawacmay meeshuu baadiyey aheeda kadibna dayuurad la soo saaray da- dhaawiciisi inta cuslaaday ee xamar la keenaan xamar ugu tago yidhi isbitaalka madiina markaasaan warsado waxaan idhi o idhi xaggaa xabaddu kugula dhacday yaase la dirirayday markii xabaddu kugu dhacday markaasuu yidhi o yidhi anoo ceel dhaan keenay oo dhaankii waraabiyey ee dhaankii raba inaan fuliyo axaajiyad qayla dhaanuu ceelkii soo gasho yidhi oo niman qayla dhaamaha oo gacanta babaha ay saaran yihiin oo alla soo baxo alla soo baxo ay ku hayay qorayayaan la boodo yidhi xaajiyaddiyaan fuula xaajiyaddii waxay nala orodoba inta xaajiyadda la saaran yahay laysma warsan karo see qoraygiina waa haystaa xaajiyaddiina waa isku celaha yidhi waa xaajiya dul bannaan ah say noola sii ordayda oo dabayshu ay dhagaha nooga garaacays aan waxaa nala geeyo yidhi meel xabadu markaas ka bilaaban rabto meeshiina waa nagula daadshay galaa nala yidhi yidhi xabaddiiyaan markii bilaabno yidhi wax yarday socotona waa igu dhacday yidhi xabaddii miyirna markaasaa igu dambeeyday anoo isbitaalkan madiine aad ku sheegaya ku jira aana miyir iigu horreydo yidhi wax allaala wixii aan la dagaalamayna waxay ahaayeen kuwii qayla dhaamayo xaajiyadda saaraa oo xaajiyadda wata waxay ahaayeen wallaahi inaan kugu dhaamino yidhi yidhi wax wara kama hayo yidhi waa ninkaas nasiib darrihiisa fiir war muxuu ku dhintay ninkaas wax wara kama hayo yidhi waxaan la diriraayaanka kuwii xaajiyadda wato qayla dhaamayo wax wara kama hayo waxay ahaayeen daday ahaayeen maaqaano yidhi inay un qoyskii qabiilkii dhexdiisa inta yimaadeen qayla dhaansheen aan arkaayo yidhi in laga harano dadkaas ceebaya dabcan qabiilkay ka tirsanaayeenoo yidhi meeshii nala geeyana meelay eed ankee maaqaan waa ku wareero yidhi baxaajiyadda korkeeda dadkii lala diriraayana waxay ahayn maaqaan waxay galabsadeen iyo waxay dhibeenna war kama hayo yidhi soomaali dagaalka ku dagaalantana inta badan waa saas dagaalkan qabaa'ilka oo cid walba ay daliishee man qutila duuna nafsihi fa huwa shahiid waman qutila duuna maalihi fa huwa shahiid waa dagaal fidne ogaada alqaatilu walmaqtuul waa maxay waa fi nnaar waxyaabaha la yaab kale xadiiskaasuu daliishanaa wuxuuna sameynaa xadiiska ka hor intuusa daliishan dooxataa tegi shuftaa tegi niman ayaga ka tirsan qoyskan ka tirsanaa tegaaya qoyska kale u tegaayaan daday kasoo laynayaan xoolana waa kasoo dhacayaan nimankii xoolaha soo dhacay waa imaanayaan dadkana soo laayay xoolihii ay soo dhaceenay waxaa laga yaabaa inay safarsadaan raadkii kuwii xoolaha soo dhacay raadkii ay ku yimaadeen oo ay cidda kasoo galeen aa difaac laga xidhanaa qayladhaanta imaanay waxaa leeyahay qoyskii dariska dadaa laga soo laayay xoolana waa laga soo dhacay wayna soo duullaamayaanoo waa soo duullaan tegi doonaan sida la filaa difaaca la xirtaa la leeyahy difaaca la xiraa difaaca xagge u yaallaa ma taqaan difaacu wuxuu yaallaa raadka ninkii tuugga ahaa oo dadka soo laayay xoolahana soo dhaco xoolaha soo qaatay raadkiisiiyaa difaaca la dhiga kadibna sheekhaa la weydiinaa waxaa leeyahy sheekhow deegaankanagiyaan joognaa ceelkii aan weligana cabi jirnaan joognaa aan cabaynaa xoolahanagiyaan haysannaa cidna inaan ku duulno diyaar uma nihin qabiilkii reer hebelna duulaanay soo yihiin maxaad nagula talinay haddaan dagaalanno maxaan ku sifaysannahay markaasaa wadaadkan iska maskiinka wuxuu leeyahay man qutila duuna nafsihi fa huwa shahiid waman qutila duuna maalihi fa huwa shahiid fa antum cala alxaq eh, faqaatiluu fa antum fii sabiili illah waxaas waa akhrina fa antum fii sabiili illahi uu leeyahay kani qoyska kale odayga wadaadka ka dhashana wuxuu leeyahay qaatiluu fa antum fii sabiili illah qaatiluu fa antum fii sabiili illah kee fii sabiili illaahi ahay adugu kanuna kanuu soo diray kana kanuu soo diray mararka qaar waxaaba suurtagal ah ninka dagaalka abaabula oo ciidanka isku keena oo ciidanka saadka usoo aruurina oo risaasta qalqaalina ninkii dadka dad shalay soo laayay inuu yahay markaasaa mid asagu aan dadka soo layn laakiin kan difaacaha wuxuu leeyahay sheekhow ma noo bannaan tahay inaan dhulkeenna iyo daaqeenna iyo deegaankeenna iyo ceelkeenna iyo marashadeenna iyo xoolaha annaga aan ilaashano oon waardiyeysano ciddii noogu timaadana aan ku layno oon ku baabi'inno markaasaa nin wuxuu leeyahay kuu bannaan tahay hagee kaaga bannaan tahay sheekh waa mooryaanaad wada tihiine dad is wada layaad tihiine dhiig xaaraam aad ku wada jirtaane waxaad ka mid tihiin dadkii nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam mid walbahu midka kale wuxuu ku dilaa ma yaqaano calaa kulli dhiigga muslimka daadintiisu waa aaday u khatar badanta nafafiyaasha afarta ah oo in la daadiyo aysa bannaanayn in xaq lagu daadiyo mooye nafta koobaad waa maxay waa nafta qofka mu'minka ah nafta labaad iyo nafta saddexaad iyo nafta afaraadna waa naf gaalo laakiin gaaladaas waa nuucee labada hore waa mucaahadka iyo dimmiga ninka yahuudiga ama nasaari nasraaniga ama gaalka kale ah oo jizyada laga qaado in la taabto lama ogola hadduusa galabsan taabashada midka mucaahadka ah oo ballanku isaga iyo muslimiinta uu ka dhexeeyo waqti kooban lagu ballamay isaga iyo muslimiintu ku ballameen in dagaalka la joojiyana in ballanka muslimiintu ay buriyaan oo isagana la taabto ma bannaana nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man qatala mucaahadan lam yarax raa'ixata aljanna mucaahad qofkii dila qof lala ballamay oo gaal ah qofkii dila oo nabadgelyo lagula ballamay ammaan in la siiyo jannada carafteeda ma uu uriyo wuxuu yidhi nabigu calayhi salaatu wasalaam wa ina riixaha tuujadu min masiirati arbaciina caama meel lowna lagama uriyo carafta jannada ilaahay afartan sano meel loo socdo ayaa waxaa laga uriyaa oo uu ka soo gaaraa qofka udugga jannada qofkan marka qofka mucaahadka ah oo gaalka ah oo lala ballamay u gacan qaaday ee dila ee muslimka ahi jannada inuu gala iska dhaafi wuxuu leey nabigu calayhi salaatu wasalaam anki u soo dhawaa u maayo carafteeda anki arki u maayo nafta ugu dambayda waa nafta ninka la yidhahdo musta'minka gaal xarbiya oo gaalada ka mid ah ayaa wuxuu dalbanaa in muslimiintu ammaan siiyaan si uu waddanka muslimiinta u yimaado khayrkiiyo muslimiinta iyo wanaagga bal waxa horta ay hayaan uu dhegaysto kaas intuu khayrkii dhegaysanaayo iyo wanaagga in farta la saaro asagana waa mamnuuc waa dembi waxaa la rabaa in khayrka wanaagga la dhegaysiiyo la soo dhoweeyo dacwada lagu guto danihii iyo xaajooyinkiisii markuu dhammaysto khayrkii wanaaggii loo sheego dacwada lagu gutana kadib la celiyo goobtii uu ka yimid ama uu xarbiga ku noqaayana la geeyo mar hadduu meeshii gaaladu isu ay joogeen hadduu tagana xarbigu isku beddelaa markaas waa la dili karaa hadduusan muslimin ilahi wuxuu lehi subxaanahu wa tacaala wain axadun min almushrikiina istajaaraka faajirhu xataa yasmaca kalaama allah uma abliqhu ma'manah ilaa uu kalaamka alle ka dhegaysanaa oo uu ka maqlaayo nabadgeli oo badbaadi kadibna uma abliqhu ma'mana ilahi yidhi subxaanahu wa tacaala intaas wixii ka soo hara waa gaalka xarbiga ah gaalka xarbiga isaga dilkiisu waa cibaado waa midka jihaadka fii sabiili illaahi ah intaan laakiin dilkoodu waa mamnuuc waa naftii ilaahi subxaanahu wa tacaala uu xarimay in la dilo waxyaabaha kaloo ilahi subxaanahu wa tacaala in la dilo uu soo ogolayn gaalada xarbiyiinta ah ankee dadka ku dhex jira oo dumarka ah ama carruurta ah ama wadaadada kiniisadaha iskaga jira ah ama odayaasha waayeellada oo cutushka hoon dagaalamin ah ayaga ankee in la dilo ankee lama ogola haddayse dagaalamin hadday dagaalamaan laakiin waa madiidin bukada isagaa ballan furay waay isagaa maaragtay sababtii lagu dili lahaa qofkaas isagaa la yimid qofka marka mu'minkaa naftiisaa nafahaas u qaalisan wuxuu yihi sheikhu marka waqatli nafsi ayaa ka mid a kabaa'irta nafta dilkeeda iyo goynteeda ilaa bixaqihaa xaqeeda in lagu gooyo mooye ama bixaqi laa ilaaha ila allah nabiguna wuxuu sheegay calayhi salaatu wasalaam qofka muminka dhiiggiisu inuusan bannaanayn saddex arrimood mid ka mid a inuu ku dhaca mooye asagoo guur soo maray inuu sinaysto dhagaxa lagu dilaa markaas ama uu diinta ka laabto uu diinta ka baxo ridoobo man badala diinahu faqtuluuh yaa u taalla ama oo qof mu'mina asagu bareer u dilo oo la qasaaso oo qasaas loo dilo والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وبالله التوفيق